بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك ذلك والقادر عليه
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى habeenkan barakaysan waxaa masaajidkeenan abi hureyra lagu qaban doonaa muxaadaro uu inoo soo jeedin doono asheekh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam in sha allahu tacaala wuxuu ka warami doonaa naciimka cadaabulqabriga waana qaybtii afraad inakuna markaa nasiib masaajidkeenan aynu u hellay walaalayaal xuska ilaahay subxaanahu watacaala la xusaa yacni waa waxyaabaha quluubta jilciya ayay ka mid tahay aayaadka iyo axaadiista la akrinayaa ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanayna quluubteenna inuu ku jilciyo oo quluubtu markaa ay wax siyaasato meelaha ilaahay tabaaraka watacaala lagu xusayo masaalista dikriga sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ma jiro qowm fadhiisanaya xusaya ilaahay tabaaraka watacaala oo dhegaysanaya ilaa hadday jiraan malaa'igtuna waa soo xaadirtaa naxariista ilaahay waa dabooshaa ilaahay tabaaraka watacaala dunuubtooda ayuu dhaafaa yani lacala allaha waxaa laga yaaba ilaahay tabaaraka watacaala inuu dunuubteeda dhacdo xataa dadkii mudlidiinta ahaa ee dembiga u saaxiibka ahaa waxaa laga yaaba jamaca faraha badan ee dad muminiina dad saalixiina isku jiraan waxaa laga yaaba qof ilaahay daraaddii u ooya ama qof ilaahay daraaddii u cabsaday in ilaahay tabaaraka watacaala dhammaanteen dunuubteenna uu ku dhaafo ayaa suuragala marka ilaahay tabaaraka watacaala naxariistiisa inaka oo rajaynayna oo damcayna ayaynu ka faa'iidaysanaynaa aayaadka iyo axaadiista marka qofku niyaddana ha ku qabto in ilaahay tabaaraka watacaala dembigiisana uu dhaafo xasanaadkaagana sare uu qaado intaa masaajidkaas ku jirtana niyad fiican sidii rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi inama alacmaalu binniyaat camalkuna walaalayaal niyaddu ku xidhan yahay intaa saacaadka iyo daqiiqadaha aad fadhido niyadda hagaati lacala allaha jala wacalaa in dunuubteenna markaa dhaafo waxaa laga yaaba qof fadhiya in ilaahay subxaanahu watacaala daraaddi wiinaka dhammaanteen nagu wada naxariisto oo dunuubteenna dhammaan la wada dhaafo ayaa suuragala markaa in aynu ka faa'iidaysano waktiga acmaasha saalixa ah ee sheekuu ka warami doono iyo camalka saalixa ahi ee adduunyada inuu qofku fursad u haysto inuu shaqaysto waayo xadiiskii abi hurayrata radi allahu tacaala canhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi idaa inqaaca alcamal idaa maata alinsaan qofku hadduu dhinto camalkiisu u go-aa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka haddaad dhimato dee camalkaagu u go-ay ilaa dhowr arrimood rasuulku ka reebay mooyaane calayhi salaatu wasalaam markaa maanta adduunyaa saacadaha habeenada maalmaha bilba bil bay kuu dhiibaysaa sanadba sanad buu kuu dhiibayaa ya labaatan sanadood afartan sanadood yani sidaasa qofku markaa nolosha adduunyada uu ku dhamaysanaya walaalayaal markaa saacadaha qaaliga ah ee aynu dhegaysanayno dikriga ilaah iyo majaalisa dikr bal aynu ka faa'iidaysano lacala allaha inuu dunuubteenna u dhaafo inoo naxariisto tabaaraka watacaala imikana waxaan kusoo dhaweynayaa fadiilata sheekh sheekha axmed cabdisalaam aadam falyatafadal mashkuuran maajuuran wabaaraka allahu fiihi
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله إذا شيخنا رشيد أبو, أبو يحيى الأثري وكلمامي حفظه الله وحعاوى مناسبة المباركة في مسجد أبي هريرة aynu ku qaadan doonaa mawduuc ciwaankiisu uu yahay asbaabu naciimi alqabr waana qaybtii afraad ee silsiladii raqaa'iqa ee aynu wadnay
waana majliskii labiyo tobnaad majaalista guud ahaan waana qaybtii afraad ee naciimulqabriga waxaa ikhwaani fillaah mawduuceenna caawi uu yahay waxaa habeenkii hore aynu ka soo hadalnay fii masjidi taysiir aliimaan inuu iimaanku yahay sifada ugu muhiimsan uguna horeysa ee ruuxu uu ku mudan karo naciimulqabr barwaaqada iyo ladnaanta iyo jannada qabriga waxa caawana aynu ka warami doonaa camalka saalixa ah oo ah qariinuliimaan kii iimaanka ay mataanaha ahaayeen bal aynu odhan karno waa min samaraati aliimaani wa muqtadayaati waa midhaha iimaanka laga goosto iyo waxyaabaha lawaazimta iimaanka ka mid ah ee iimaanku uu keensanayo idan markaa darsigeenna caawi waxa weeyi camalka wanaagsani inuu sabab u yahay addoonku inuu muto janno iyo raxmad rabbi subxaana waxaa aayaadka qur-aanka ah in badan haddaad u fiirsato kaaga istiimaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu ka waramayo dukhuulu ljinaan ama gelitaanka jannada inuu alle sabab uga dhigayo bilcamali asaalix camalka wanaagsan ee addoonku uu samaynayo oo camalku uu yahay ka ku dhaxalsiinaya inaad jannada rabbi gasho waxaa ka mid ah aayaadkaas qowl llahi caza wajal وtilka اljنة اlatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun waxaa ilaahay subxaanahu watacaala fi hadihi اlaaya uu ku tilmaamo uu yidhi watilka اljannة taasi waa jannadii allatii uuristumuuha jannadaasoo laydin dhaxalsiiyey bima kuntum tacmaluun ay bisababi camalikum الsaalix yani camalkii wanaagsanaa ee aad ku qaban jirteen adduunyada sababtiisana laydinku dhaxalsiiyey idan hadihi alaaya waxay caddaysay camalka saalixu inuu yahay sababu dukhuuli iljinaan ka lagu mudanayo gelitaanka jannada waxa jannada iyo naartuna ay ka bilaabanayaan min alqabr oo ruuxu marka uu dhinto sida majaalistii hore aynu ku soo xusnay axaadiista nebiga saxiixaana ku sugan ruuxu mar alla marka uu dhintay qabriga la geliyo imaa fii jannatin aw naar ama waxau noqonayaa uun qof munacama oo la sameeyey ama waxau noqonayaa qof mucadaba oo yani naar iyo ciqaab la kulmaaya marka rabbi aayadda waxa uu ku tilmaamay camalka saalixu inuu yahay sababu dukhuuli iljinaan iyadoo ay uga bilaabmayso jannada ugu horeysa min alqabr oo xaaladda uu ku jiro alxayaatu albarzakhiya nolosha barzakha waa nolosha addoonku qabriga uu ku qaadanayo bacda mowtih ila albacth ilaa inta laga soo saarayo yacni halkaa waxa uu ku jirayaa fii rawdatin khadraa beer cagaaran oo janno ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinayaa fii qabri waxaa kaluu rabbi lahaa subxaanah kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi layaami alkhaaliya waxa ilaahay uu ku leeyahay addoommadiisa kuluu washrabuu kuwada mu'miniinta ah cuna oo cabba hanii'a cunitaan iyo cabbitaan hunguri mar leh oo aydaan kuna saxanayn kuna marganayn dhibna aan lahayn cuntada iyo cabbitaankaa sahlan cuna oo cabba laakiin maa huwa sabab maxay ku mudanayaan hada alakl wa hada ashurb bima aslaftum fi layaami alkhaaliya ay bisababi maa aslaftum waxaad ku cuntaan oo ku cabtaan oo ku raaxaysataan waxaad soo horumarsateen sababtiisa fi layaami alkhaaliya ay almaadiya maalmihii tegey yacni adduunyadii aad ka timaadeen maalmihii adduunyada ee aad soo dhaafteen waxaad camal iyo wanaag soo hormarsateen ee aad soo samayseen alla ilaha maanta ku nasta oo ku cuna oo ku cabba waayo raaxada rasmigii waa taa adduunyadu waa daaru tacabi walibtilaa laakiin qofku waxa uu ka nasanayaa tacabkiiyo rafaadkii adduunyo hadduu camal wanaagsan soo tabcaday marka daarta aakhira uu galo oo ay ugu horeyso qabriga liannahu awalu manzilin min manaazili alaakhira bacdu markaa waa sababiyo yacni sidaad arkaysaan aayaadka rabbi addoommadiisa uu jannada iyo cuntada iyo cabbitaanka iyo barwaaqada aakhira ugu tilmaamayo waxa uu ku sababaynayaa rabbi camalkoodii wanaagsanaa ay adduunyada kusoo qadimeen iyadoo la adeegsanayo albaabu sababiya bacda sababiyada ama sababka faa'iidaynaysa waxa uu rabbi ku lahaa aayaddii kale fii suurati alacraaf wanuuduu an tilkum aljanna uuriftumuuha bima kuntum tacmaluun waa loo dhawaaqayaa ahlu jannihii waxaana la odhanayaa tiinaasi waa jannadii oo laydin baxalsiiyey laakiin bimaada bima kuntum tacmaluun ay bisababi camalikum yacni camalkii saalixa ahaa ee soo samayseen iyo cibaadadii khaaliska ahayd ee adduunyada aad ku soo qadimateen sababteedii baa taa laydinku dhaxalsiiyey idan hanii'an liman camila saalixaat fii hadihi dunya waxa uu rabbi aayaddii kale ku lahaa fii suurati naxl الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون waxay ilaahay u yidhi jalla shaanu kuwa ay malaa'igta oobsanayso ee ruuxda iyo nafta laga qaadayo iyagoo wanaagsan oo iimaankoodii iyo taqwadoodii waxa weeyaan daa'im ku ah oon ka inxiraafin waxay ku odhanayaan malaa'igtu ay ku salaamayaan salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato waa badbaado ay ka badbaadeen min kulli darar wax kastoo laga cabsado ama dhibaataa markaasaa waxaa lagu odhanayaa udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun jannada gala laakiin bimaada bima kuntum tacmaluun ay bisababi camalikum camalkiinnii wanaagsanaa ee adduunyada aad ku soo qabanayseen sababtiisii jannada ku gala ayaa lagu odhanaya ayuha alikhwaanu fi illah hadihi alaayaat haddaad u fiirsato ilaahay subxaanahu watacaala dhammaantood daahirka aayaadkan waxaa lagu sababeeyey dukhuulu ljanna iyo nicmada iyo barwaaqada bisababi alcamal idan alcamalu saalix waa min ahami alasbaab allatii tuusiluka ila aljinaan camalka wanaagsan iyo cibaadada khaaliskeed maanta adduunyada ku qabataa waa sababta ugu muhiimsan ee ka mid ah asbaabta aad ku mudan karto ilaahay subxaanahu watacaala raxmadiisa laga bilaabo qabriga iyo waxa weeyaan ilaa inta lagaa soo saarayo fi daari alaakhira ee dadka la kala xukumaayo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi aayaddaas suuratu annaxl markuu fasirayey udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun waxa uu yidhi ay min aliimaani billahi walinqiyaadi liamrih waxaad jannada ku gashaan waxaad samaynayseen ee wanaagsanaa camalkii wanaagsanaa ee aad soo qabateen min aliimaani billah oo ugu horeeyo rumayntaad rumayseen rabbi subxaanah liana aliimaana asaasu qabuuli alacmaal waayo iimaanku waa asaaska iyo shardiga ugu horeeya ee camalkaba lagu aqbalaayo waayo camalku haddaanu ahayn calaa kayri iimaan falaa yuqbal waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluh wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waxaa sheekhu yidhi markaa min aliimaani billahi walinqiyaadi liamrih wa waxaad hore u soo qadimateen oo ah rumayntaa rabbi rumayseen iyo inaad u hoggaansanteen amarkiisii idan camalka wanaagsani waa inqiyaadun liamri illaah waa hogaansan ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa loo hogaansamay waayo waxaa laynagu imtixaamay bilamri wannahyi oo camalka iyo cibaadadu dee waa awaamirtiiyo nawaahida ficlan wa tarka qofku inuu sameeyo waxa ma'muurka ah kana tago wixii manhi ah waxa uu sheekhu yidhi marka hadalka isagoo sii wadaa faina alcamala huwa asababu walmaaddatu waalaslu fi dukhuuli aljannati wannajaati min annaar waayo waxau yidhi camalkaa wanaagsani isaga weeyaan asalka iyo sababta qofku uu ku mudanaayo jannada inuu galo naartana ka badbaado wadalika alcamal xasala lahum biraxmati illahi wa minnatihi calayhim laa bixawlihim wa quwatihim waxau yidhi camalkaa wanaagsan ee muuminiintu ay sameeyeenna wuxuu ugu xasilay oo ay ku sameeyeen camalkaa ilaahay raxmadda iyo nicmada uu ku manaystay laakiin xeeladiiyo awooddadka ay leeyihiin ma aha alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi takamadahu allahu fii waasici raxmatih laba amaroo muhiima ayuu jamciyey oo ka muuqan doona hadalka dambaynu tilmaami doono oo bacdu ahli ilcilmi ay waxa weeyaan aada iyo aad u taqriiriyaan sida laysku waafajin karo xadiiskiiyo aayadda labada masale ee sheekhu uu tilmaamay waxa ay tahay kow marka hore camalka saalixi inuu yahay sababun lidukhuuli iljinaan inuu sabab u yahay iyo asal gelitaanka jannada oo jannada biduuni camal aan layska gelayn waxa qodobka kale uu tilmaamay uu yahay camalka uu qofku jannada ku musallafkiisu inuu yahay min raxmat illaahi wa minnatih raxmadda ilaahay u naxariisay addoonka iyo nicmo uu ku galladaystay waayo lowlaa fadlullaahi wa raxmatuh haddaan ilaahay deeqdiisu iyo raxmaddiisu jirin lama wufiqayna alcamal camalka laftiisa iyo hidaayadaba lama waafajiyeyna waa la seeji lahaa idan imaamku waxa uu tilmaamay camalku inuu sababu yahay lidukhuuli ljanna wa fii nafsi lwaqt camalka laftiisu waxba naftaada ha u bogin oo ha isdhiganin oo yayku cajabin oo camalkaaga hala yaabin oo yayku dagin waayo camalka laftiisa min raxmat illaah maaha adiga xeeladaada iyo awooddaada marka waxaad moodaa sheekhu labada dhinacba inuu tilmaamay dhinacna inuu sabab ka yahay sababtan lafteeduna min raxmat illahi inay tahay oo ilaahay haddaanu camalka ku waafajin mabaad qabateen camalka laftiisa min fadli illahi wa raxmatihi ah sidaa darteed ayaa bacdu ahli lcilmi waxay tilmaamaan yani khilaafka ka dhaxeeya daahirka lan yadkhula axadu axadukum ljannata bicamalih iyo udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun yani xadiiskii saxiix bukhaari ku sugnaa ee nabigu sal allahu alayh wasalam uu yihi lan yadkhula axadukum ljanna miskiin jannada ku geli maayo bicamali camalkiisa janno ku geli maayo oo ay saxaabadu yidhahdeen walaa anta ya rasuula allah oo rasuulkii allow adiguna miyaanad ku gelayn qaala walaa ana ilaa an yatakamadanii allahu biraxma aniguna anuu nebi muxameda camalkayga janno ku geli maayo ilaa ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa inuu igu asturo oo igu geliyo mooye aayaduna waxay leedahay udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun iyo aayaadka kale daahirkoodaba jannada ku gala camalkiina xadiiskuna waxa uu leeyahay camalkiina ku geli maysaa jannada kayfa tawfiiq sidee loo jamcinaya jamcinta ugu horeysa waa taa hadalka alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi ka muuqata oo ah yani camalku waa sababuun laakiin isaga laftiisu waa min raxmat illaah isagu camalku kuu goyn maayo jannada ilaahay jannada ilaahay waa ka qaalisanta waxaa hadalkaasoo faahfaahsanna tilmaamay sheikhulislaam ibnu lqayim fii miftaaxi daari sacaada waxa uu yidhi albaau lmuqtadiyatu lidukhuul hayru lbaai lmanfiya wuxuu yidhi bada keensanaysa jannada gelitaankeeda ee sababta u ah ee laleeyahay bimaa kuntum tacmaluun hayru lbaai lmanfiya ba'da la anfiye la diiday waa hayrkeed waa ku kale yacni ba'dan la yidhi bimaa kuntum tacmaluun iyo ba'da la anfiye ee la diiday lan yadkhula axadukum aljannata bicamalih ilan taasi waa manfi waa la diiday tan kalena waa musbat oo waa la sugay udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun marka waxaa imaamku yidhi ibnu lqayim raxmat ullaahi calayh ba'dan la sugay ee la yidhi jannadaad ku gelaysaan sababteeda yani waa waxay ka duwan tahay ta la anfiyey siday uga duwantahay فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وعود الشيخ بعض هراء إلا السبيل يدي كندا كجليسا بما كنتم تعملون وبعد سببية أهيد إيه تسيني شيء أعماش إلى السبب ونطعي كندا جليسين وعي كان سنيسه sida ashyaadaba cumuuman asbaabteedu ay ugu xidhan tahay musabibaat oo shay walba uu sabab u leeyahay oo sunnatullaahi ay ugu dareertay in likulli shayin sabab wajacalnaa likulli shayin sababa yani marka waxa uu imaamku bacdan hore ee la sugayaa waa bacda sababiyada ah oo tilmaamaysa acmaashu inay sababuunu tahay gelitaanka jannada waana shay sunnada ilaahay ku dareertay in waxa weeyaan ay ku xidhan yihiin asbaabta iyo musabibaadkeeda oo yani had iyo jeer ashyaada ay ku timaado bisabab iyadoo sababtu laa tu'asiru bidaatiha haddaan ilaahay idmin oo aanu waxa weeyaan shaygaasi inuu taatiir yeesho aanu alla qadarin haddana yani in sababta lala yimaadaa oo waxyaabaha ilaahayna amray asbaabta sharciga ah oo qisadii bal maryama binti cimraan bal u fiirso ee fii suurati maryam iyada oo fool qaaday oo ruux yani haweenay oo dumar ah oo itaal daran yani ruuxa dumarkii markay fool qaado dacfigeeda iyo itaaldarradeeda waa garan kartaa dee awood iyo itaal badan ma leh haddana maxaa la yidhi si ay sababtuun ula timaado ilaahay baa u arsaaqaya oo nicmada usoo dejinaya laakiin si ay sababun ula timaado maxaa lagu yidhi wahuzii ilayki bijidci nakla tusaaqit calayki rutaban janiya geedkaad timirteeda hoos joogto intaad qabato rux oo xaggaaga yani waxa weeyaan yani haze ku samee ama gilgiloo rux waxaa kuu soo daadanaya maxay timirtaa qoyan ee rutabka ah ayaa kaaga soo daadanaysa hadda ilaahay wuu awoodaa biduuni iyadoon taaban oon gelgelin geed yani ruuxa iska yani foosha ku jirta itaalka daran iyadoon geed kaba taaban ilaahaynu sida roobka sida dhibaca ugu soo daadiyo soo ma karo waa karaa laakiin liajli inay sababta la mubaasharooto ilaahayna markaa u nicmeeyo oo atarkiiyo taasiirka u geliyo ayaa la yidhi wahuzii ilayka bijidcillah adigu taaba uno inta awooddaada ah ilahay baa markaa ku siinaya marka calaa kullin waa sunnatullahi fi lkown in asbaabtiiyo musababaadkeedu ay isku xidhan yihiin marka waxau yihi sheikhu lislaam ba'da hore ee la sugay mudbadka ah waa ba'da tusinaysa acmaashu inay sabab u tahay dukhuulu ljanna wahaaniyatu ba'u lmucaawada u fiirsaalka ah laakiin ba'dan labaad ee la anfiye la diiday lan yadkula axadukum ljannata bicamalih ba'da manfigii wuxuu yihi waa ba'u lmucaawada waa ba'da la ydhaha ba'u lmucaawada yacni shay shay lagu bedel qaadanayo weyaan ba'u lmucaawada waxaa kaloo laydhaha baa lmuqaabala shay shay u dhigma oo muqaabilkiisa ah talaankiye waa taas wuxuu yidhi markaa baaulmucaawadadu naxwu ishtaraytu minhu bikada sida maalan inaad tidhaahdo qofka waxaan kaga iibsaday shaygan waxan de inaad tidhahdo kale cala sabiili mihaal ishtaraytu shaata bicishriina dirhaman waxaan laxdii kusoo iibsaday labaatan dirham calaa sabiili mihaal ba'daa ishtaraytu shaata bicishriina dirhaman waa baaulmucaawada ama muqaabala waayo labaatanka dirham waxay muqaabil iyo ciwad ama bedel ka yihiin dee laxda oo yani isaguna tamankiib uu qaatay aduna cayntii mutamankahayd ayaad qaadato calaa kullin taa waxaa la dhaha ba'u lmucaawada fa akhbara ana dukhuula aljannati laysa fii muqaabalati camali axad maarkas markaa waxa uu ka waramay nebigu sala allahu calayhi wasalam jannada gelideedu inaanay qofna camalkiisa u dhigmin oo muqaabil iyo ciwad aanay u noqon karin oo macnaha lan yadkula axadukum ljannata bicamalih ay bimuqaabili camalih ciwadan can iljanna yacni midkiina camalkiisu ciwad iyo bedel kama noqon karo oo uma dhigmi karo jannada ilaahay subxaana mana goyn karo idan ba'da la anfiyo waa ba'u lmucaawada ba'dan la sugayna waa ba'u sababiya wa anahu lawlaa raxmat llahi licabdihi lamaa adkhalahu ljanna waxau yidhi marka haddaan ilaahay raxmadiisa addoonkiisa u naxariistay aanay jiri lahayn jannadaba ma geliyeen lianna alcamala bimujaradihi walow tanaaha laa yuujibu dukhuula aljanna waayo camalku xataa halka ugu dambaysay hadduu ka gaadho camal intuu ka tiro badan yihi yacni keligii ma waajibin karo jannada gelitaankeeda umana dhigmi karo walaa an yakuuna ciwadan laha bedelna kama noqon karo lianna alcamala bimujaradihi wuxuu walaa an yakuuna ciwadan laha liannahu walow waqaca cala alwajhi aladii yuxibuhu allah laa yuqaawimu nicmat allah waayo xataa camalku hadduu dhaco wejiga ilaahay uu raallida ka yahay uu jecel yahay oo si kasta addoonku ilaahay ugu raalligeliya camalkiiyo cibaadada haddana laa yuqaawimu nicmat allah uma dhigmo ilahay nicamtiisa bal jamiicu alcamali laa yuwaasiyu nicmatan waaxida bal wuxuu yidhi camalkaagoo dhan isu wadageeyo nicmo keliya uma dhigmo nicmo keliyo alla ku siiyey uma dhigmo oo nicma waaxida min nicam illaah shukrigeediiyo mahadnaqeeda ma goyn kartid mana laynan kartid waayo dee waxa weeyi yani nicmada iyo barwaaqada ilaahay kugu siinaya aakhiro waa nicm waa cataan hayra majduud waa ajrun hayru mamnuun waa nicmo aan go-ay camalkaaguna dee wuu go-o muddo mucayanuu lahaa marka marka horeba cilmiga sharciga intaan la gaadhin waxaa caqliga caafimaadka qabaa garan karaa nicmada hayru mutalaahiga in dhammaanayn waa ta aakhire eh dee uma dhigmi karto waxa weeyaan camalkaagii yaraaye gaabnaaye go-ay ma goyn karo laakiin camal ka yari sababuun buu ahaaye ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa iyo deeqdiisa ayaad ku gashay waxa weyaan jannada walidaalika ayaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen xataa low cadaba allahu jamiica khalqihi ma kaana aalima ilaahay khalqigiisao dhan kulli hadduu wada cadaabi lahaa muminkooda iyo mujrimkooda kamu dardaraadeen marka in raxima fa bifadlihi wain cadaba fa bicadlih hadduu ilaahay naxariistana waa deeqdiisa iyo raxmadiisa hadduu cadaabana khalqigiisa waa bicadlihi marnaba kama dardara ilahay walaa yadlimu rabbuka axada waayo nicmada neefsigoo keliya shukrigeeda ma goyn karo sidoo kale imaamu nawowi sida ibnu xajar kaga soo naqlinaya fatxulbaariga waxa uu jazmiyey biana aahir alaayaat ana dukuula aljannati bisababi alacmaal in aayaadka daahirkoodu uu laga faa'iidaysanayo in acmaasha sababteeda jannada lagu gelayo waljamcu baynaha wa bayna alxadiid waxa imaamu nawowi yidhi waxaa xadiidkii aayadana lagu jamcinayaa أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله يعني وافشنت عملك اللي وافجيي iyo hanuuninta lagu hanuuniyey iyo ikhlaaska aad camalkaaga dhexdiisii ilaahay ugu barax tirtay iyo aqbalaadda camalka lagaa aqbalay intuba waa ilaahay raxmadiisii bal ka warran ilaahay haddaanu kaaba aqbali lahayn kowba haddaan lagaa yidhahdeen oo korba lagaaga qaadeen ma meel badgaari lahay marka xataa qabuulka camalka lagaa aqbalay waa min raxmat illaah naxariis ilaahay kuu naxariistay waxaa imaamu nawowi marka uu yidhi fayasixu annahu lam yadkhul bimujarad alcamal wahuwa muraad alxadiis waa saxiix buu yidhi ruuxu inaanu jannada ku gelin camalka keligii waana xadiidka muraadka looga seediye maqsadka ku jira wayasixu annahu dakala bisababi alcamal wahuwa min raxmat illah waxaa kaloo saxiixa inuu jannada ku galay camalka sababtiisa waana ilaahay raxmadiisa iyo deeqdiisa markas marka imaamku labaduba waa saxiix buu yidhi yacni odhaahda nebigu uu yidhi lan yadkhula axadukum aljannata bicamalih waa saxiix waayo addoonku mujaradu alcamal camal keliya oon ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa iyo qabuulkiisu la socon meel ku tegi maayo inuu camalka maqbuulka ee ilaahay aqbalay jannada ku galo sababu u noqdana iyaduna waa saxiix idan khulaasatu lamri waxa weeye inuu camalku yahay mujarad sabab laakiin gelitaanka jannada camalkaagu aanu u dhigmin bedelna ka noqon karay oo ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa aad jannada ku mudatay camalkuna uu sababuun kuugu noqday ikhwaanii fillaah intaa haddaynu ku dhaafno muqadimada ah waxa weeye inuu camalka saalixu u yahay sababu dukhuuli iljinaan waxaynu isweydiinaynaa marka maadaama camalkii cibaadadu uu yahay kaa sababta u noqon kara limaada khuliqnaa maxaa laynoo abuuray naclamu dalik cilmiyan cilmi ahaan waa uga daragsannahay hadafkiiyo xikmadda rabbi inoo khalqay laakiin kayfa naxnu camaliyan marka camalka iyo dhaqanka loo yimaado sidaynu nahay waayo nusuusta mujaradka ah ee camalka iyo dhaqangelintu aanay la soconi waa wabaalun calaa saaxibiha qofku intuu doono ha badsado ama ha yaraystee xujo ayay ku tahay waxaana laga yaabaa iska dhaaf inuu ku badbaadee naar iyo ciqaab inay u horseedo marka inakoo isxasuusinayno aad ka dharagsan tihiin oo kelmadeennu ay tahay min baab wadakir fa ina dikra tanfacu lmu'miniin waxaynu isweydiinaynaa marka hadafka iyo xikmadda khalqigeenna waa maxay ilaahay uu ka lahaa ilaahay inooma baahnayn oo yaraan iyo qillo inuu inagu badsado inoomu abuurin inuu ina weheshado inoomu abuurin inaynu wax kale u qabanana yani xaaje iyo dan kale nagama lahayn rabbi subxaana wainamaa wuxuu inoo abuuray litacmiiri alardi bilcibaadati walcamali asaalix inaynu arlada ku camiro cibaado iyo camal wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jin iyo insi toona umaan abuurin ilaa inay anigoo keliya i caabudaan mooyaane oy ii barax tiraan cibaadada cid kalena aanay ila wadaajin idan addoonku waa fii maxali libtilaa waxa uu ku jiraa imtixaan iyo ibtilaa waxaana laynagu imtixaamay bilamri wannahyi oo taacaadka iyo acmaasha laynagu imtixaamay tashmalu alficla waalkafa yacni samaynta ma'muurka iyo alkaf oo ah in naftiisa qofku uu ka xakameeyo xaaraanta labadiiba taacaadkibay soo gudagelayaan inaad xaaraantiina ka joogsato wanaagiina samayso taacatan lilaahi wa rasuulih waana maxalulikhtibaar halka lagu kala baxayo ee mixnadii imtixaanku ka taaganya wey waana halka aynu gaalada ku kala duwannahay waayo mu'minku waxa uu fahmay xikmaddii loo abuuray markaasuu caalamka iyo arlada intuu joogo waxa uu ku islaaxiyey uu ku hagaajiyey bilcamali asaalix waalcibaadati alkhaalis gaalkuna hadafkii loo abuuray muu fahmin markaasuu arladii ku fasahaadiyey bilcisyaan waalkufri waaljuxuud inuu rabbi caasiyo oo nicmada ilaahay dafiro oo waxa weeyaan uu ka gaaloobo rabbi iyo rasuulkiisaba gaalada markaa maadaama aanay xikmadda loo khalqay abuurin aanay fahmin xikmadda yani loo khalqay maadaama aanay fahmin oo aanay garan waxa ilaahay ku tilmaamay xoolaha inaanay ka duwanayn waaladiina kafaruu yatamatacuuna waya'kuluuna kama ta'kulu lancaam wannaaru matwan lahum aayaddii kalena waxaa yidhi inhum ilaa kalancaam bal hum adallu sabiila waxaa ilaahay yidhi jalla shaanu kuwa gaaloobay way iska raaxaysanayaan waanay iska cunayaan wax sida xooluhuba u daaqaan naartuna waa hoygooda oo haawiye ayay ku hoyanayaan bani aadamka waxaa lagu karaameeyey bilcilmi walcaqli walcamal yani cilmiga iyo caqliga iyo camalfalka iyo cibaadada oo ilaahay markii garaadka iyo caqliga uu bani aadamka siiyey ee cilmiga uu siiyey adawaadkii uu wax ku baran lahaa yani ilaahay subxaanahu watacaala ila nina uurka hooyadii cilmi kalamuu soo dhalan wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shaya markaasi ilaahay samciga iyo basarka iyo adawaadkii cilmiga aynu ku garan lahayn inoo khalqu inoo abuuray marka caqligaas iyo cilmigaa ilaahay markuu inoogu nicmeeyey ruuxa muuminkii caqligii iyo cilmigii wuxuu uga faa'iidaystay camal iyo cibaado ayuu uga faa'iidaystay waana ta karaamada bani aadamku ay ku caddahay walaqad karamnaa bani aadam xoolaha iyo mayeedhaankana aynu kaga duwannahay waxaa kaluu rabbi lahaa subxaana ayaxsabu linsaanu an yutraka sudaa kii dadka aha ma wuxuu u malaynayaa in lagaga tegayo sudan isagoon xilbo saarayn ay laa yu'mar walaa yunha aan waxba la farayn waxna aan laga reebayn taasi ma dhacayso waayo xikmatu axkami alxaakimiin ayay taasi ka hor imanaysa oo ilaahay xikmadiisu waxay keensanaysaa bani aadamka uu khalqee adduunka uu keenay inuu waxa weeyaan awaamir iyo nawaahi ku imtixaamo oo qofkii ka soo baxana uu abaal mariyo qofkii ku dhacana uu ciqaabo waxaa kaluu rabbi lahaa subxaana afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilaynaa laa turjacuun ma waxaad u malayseen inaannu idin abuuray cabas dheeldheel iyo ciyaar ciyaar oon xaggeygaba laydin soo celinay taasi waa midaan dhacay waayo waxaa rabbi idiin khalqay lixikmatin baaliga xikmad aad iyo aad u xeel dheer licibaadatihi waxdah keligii inaad caabudaan wa an tacbuduuhu bima sharac iyo inaad ku caabudaan ilaahay wuxuu ku jideeyey fii kitaabihi wa sunnati rasuulih sala allahu calayhi wasalam cibaadada markaa macnaheedu waa macno waasac oo shaamil ah oo shamlisanaya yani khayraadka iyo wanaagyada aynu ilaahay ugu dhowaanayno o dhan sida sheikhulislaam uu tilmaamay waa ismun jaamicun likulli maa yuxibuhu allahu wayardaa min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina waa magac koobsanaya oo caam yeelaya wax alle waxa ilaahay uu jecel yahe raallida uu ka yahay aqwaasha iyo acmaasha tooda qarsoon iyo ta muuqataba marka acmaal jawaarix acmaashii jawaarixda xubnaha laga qabanaye muuqatay iyo acmaal lquluub acmaashii qarsoonayd dhammaan acmaasha ilaahay loogu taqarubayo ee loogu dhowaanayo ama qalbiga ha laga qabto ama xubnaha ha laga qabto ama lisaanka iyo carabka ha lagu gutee jamiicu hadihi alacmaal ilaahay loogu dhowaanayo waxa weeyaan waa alcibaada ayaa ku rumoobaysa marka cibaadadu ma aha oo keliya yani ru'uus lacmaal acmaasha waaweyn ee asaaska ee ku soo aroortay xadiis ibnu cumar fi saxiixayn salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii iyo kuwaas waa almabaani alarbaca waa dhismayaashii waaweynaaye islaamkuba ku taagnaa laakiin cibaadadii oo dhan maahee way ka guda ballaadan tahay waxaana soo hoosgelaya wax alla wix ilaahay loogu dhowaanayo loogu taqarubayo cibaadada noocaasa ee waxa weeyaan ilaahay darteed inoo khalquu kownka inoo keenay inaynu ku camiro waa min ashrafi maa yasilu ilayhi alinsaan waa meel addoonku uu gaadho halka ugu sharafta iyo qiimaha badan waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in cibaadadii laga xirmaaniyey oo ay ka qabeen marka ay ku dhaceen dullinimo halkii ugu hooseysay waana kuwa sheikhulislaam ibnuqayim uu ku tilmaamay uu yidhi harabuu min alriqi aladii khuliquu lahu wa buluu biriqi nafsi washaytaan waxay ka carareen oo ka yaaceen yacni addoonnimadii loo abuuray waa cubuudiyatullah alla inay addoommo u noqdaan markaasaa waxaa lagu imtixaamay biriqi nafsi washayaan inay naf iyo shaydaan addoommo u noqdaan yacni ruuxu dee naftaadun haddaad hawaraac noqoto dee ilaahaagii iyo macbuudkaagii naftaadaad ka dhigato afarayta man itakhada ilaahahu hawaa ilan taxliilka iyo taxriimka haddii naftaadu waxay kuu qurxisana aad samayso waxay kuu diidana aad ka tagto oo aad ilaah iyo rasuulkiisa raaci weydo naftaadun aad daba socoto iyo hawadaada dee macbuudkaagi iyo ilaahaagi hawadaadaad ka dhigatay idan yani dadka waxa weeye ku guulaysan waaye ama aan la waafajin cubuudiyatullah waxaa lagu imtixaamaa cubuudiyada nafta iyo shaydaanka oo ta ugu dulliga badan ah waana ta nebigu ku tilmaamay facisa cabdu dinaar yacni wuxuu addoon u noqdayba shilinkii imisaa maanta shilinku uu addoonsaday oo dhinacuu u jeediyo un ujeedsanaya xalaal iyo xaaraan iyo wanu kala dayin waayo wuxuu noqday cabdu dinaar haddaba addoonnimada rabbi sida addoonnimada hayrullah ayuu tahay fii gaayati dilla dullinimo halka ugu dambaysa addoonnimada rabbi addoon loo noqdaana waa fii gaayati sharaf waa sharaf halka ugu sarraysa waxaynu misaal u soo qaadanaynaa ambiyadiisa ilaahay wuxuu ku tilmaamay malaa'igta muqarabiinta waxa uu ku sifeeyey ayaynu tusaale usoo qaadanayna inakoo ka bilaabayna nabiyuna muxamed sal allahu calayhi wasalam nebi muxamed maqaamaadkii ugu sharafta badnaa iyo axwaashii ugu cajabta badnayd ee soo marta waxa ilaahay ku sifeeyey cubuudiya iyo addoonnimo hadday sifo kaloo ka sharaf badani jirtana ilaahay waa ku sifaynaa maqaamaadkii ugu cajabta badnaa ee nebiga soo maray aayaadka waaweyn kula kulmay maxaa ka mid ahaa maqaamu lisraa'i walmicraaj munaasabadii nebiga goor habeennimo ah inta waxa weeye maka laga dheelmiyey munaasabadihii soo maray nebiga ee ugu cajiibka badnaa waxaa ka mid ah munaasabadii alisraa walmicraaj in nebiga goor habeennimo ah laga dheelmiye oo laga guuro geliyey masjid alxaraam oo la geeyey masjid alaqsa dabeed halkaas samaawaadka sare laga korsiiyey munaasabada noocaas ilahay isagoo xusaayo oo tilmaamayo wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa shaahiduna min alaaya bicabdihi rabbi waxau yidhi subxaana aladii asraa waxaa ceeblaawo ah oo xumaan iyo naqsi iyo ceeb oo dhan ka hufan oo ka reeban allaha dheelmiyey ee guuro geliyey bicabdihi addoonkiisii nebi muxamed layla goor habeennimo ah min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa ka dheelmiyey masjidkii xaramka ee maka masjid alaqsana waxa weeyaan u dheelmiyey ashaahid maqaamkaa cajabta badan ilaahay nabigiisii wuxuu ku sifeeyey addoonnimo subxaana aladii asraa bicabdih hada huwa shaahid hadday sifo kaloo ka cajab badani ay jirto ilahay waa ku tilmaami lahaa waayo waa maqaam aan caadi ahayn oo khawaariqu alcaadaat wax caadadii dadku yaqaaneen ka baxsan la tusay nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam shaam oo bilo dhan ay ka dhexi jireen oo usii socon jireen ayaa waxa weeyaan darafkaa zamaniga ee kooban ee maxduudka ah la geeyey oo laga soo celiyey bal xataa samaawaadka sare loo dhaafiyey waa mucjizo aada iyo aada weyn sidoo kale maqaamu tanziili alqur'aan maqaamkii nebi moxamed qur'aanka lagu soo dejinayey waa min ashrafi almaqaamaat haddana addoon baa lagu sifiyey oo rabbi waxa uu yidhi tbaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih liyakuna lilcaalamiina nadiira waxaa sareeyey allaha yani kitaabkii furqaanta ahaa ee xaq iyo baadilka kala saarayey rabbiga ku soo dejiyey ayaa weynaaday oo sareeyey ayuu ku soo dejiyey calaa cabdih addoonkiisii nebi muxamed liyakuna lilcaalamiina nadiira si uu caalamkao dhan uugu noqdo mid udiga uugu noqdo ashaahid calaa cabdihi sidoo kale fii maqaami dacwa walcibaada maqaamkii dacwada iyo cibaadada ilahay wuxuu ku sifeeyey addoonnimo wa annahu lamaa qaama cabdullah yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libada lamaa qaama cabdullah addoonka ilaahay markuu istaagu u kaco yadcuuh isagoo ilaahay baryayo caabudaya maqaamkii cibaadada iyo dacwada waxaa la yidhi cabdullah addoonnimaa lagu sifeeyey nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam oo khayru alambiyaai walmursaliin ah haddii cubuudiyada wax ka sharaf badani ay jirto ilaahay waa ku sifayn laha laakiin ashrafu alawsaaq waa cubuudiya taasaana lagu sifeeyey laakiin suufiyada iyo kuwa lumay iyagu waxa weeyaan waxa cubuudiyadii intay dhaafiyeen ayaa martabat aluluhiya ay gaadhsiiyeen khasaaistii ilaahay iska lahaa ee isagu shaqada aanu ku lahayn wayo xuduud aan la geli karin ayaa jirta oo ilaahay uu leeyahay waa xuduudda uluuhiyada yacni ilaahnimada iyo rabbinimada ilaahay subxaanahu watacaala cidi lama wadaagto ilaahay unbaa la baryaa oo la caabudaa iyaguna isaga ayay cibaadadii iyo dacwadii ay ku jiheeyeen laakiin sheikhu lislaam maxamed ibn cabdilwahaab siduu lahaa waa cabdun falaa yucbad wa rasuulun falaa yukadab waa addoon nebi moxamed oo isaga la caabudi maayo waana rasuul ilaahay raxmadiisa iyo deeqdiisa uu kaga fadilay dadka kale oo waxa weeyaan la beenin maayo labadaba waad ku gaaloobaysa haddaad risaaladiisa beenisana faqad kafart haddaad waxa weeyaan isaga caabudana faqad ashragta cubuudiyadaas malaa'igta rabbina waa lagu sifeeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ihi bal cibaadu mukramuun waa addoommo sharfan oo la karaameeyey almalaa'ikatu almuqarabuun waa cibaad addoommo bal ilaahay waxa uu tilmaamay ciisa bnu maryam nebi ciise iyo malaa'igta midna inaanu ka santaagin inay ilaahay addoommo u noqdaan oo rabbi waxa uu yidhi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah kamasan taagin ciisa bnu maryam inuu addoon alla noqdo wala almalaa'ikatu almuqarabuun malaa'igta ilaahay agtiisa lagu soo dhoweeyeyna kamay kibrin addoomma alla inay noqdaan waman yastankif can cibaadatii wayastakbir fasayaxsuruhum ilayhi jamiica ruuxa ka santaaga cibaadada rabbi ee ka kibrana ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhti dambe ayuu xaggiisa u soo xakrin doonaa oo u soo ururin doonaa kuna abaalmarin doonaa waxay muteen ilaahay subxaanahu wa tacaala cumuuman ambiyadiisa sifadaa cubuudiyada waa ku tilmaamay waayo waa sifo shariif ah waxaa rabbi u yihi subxaanah wadkur cibaadana ibraahiima waisxaaqa wayacquuba uli laydi walabsaar waxaad xasuusataa nebi allow addoommadayadii sharafta lahaa ee nebi ibraahim iyo nebi isxaaq iyo nebi yacquub waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala cubuudiyada ku sifeeyey nebi ayuub wadkur cabdana ayuuba id naadaa rabbah waxaad xustaa nebi allow addoonkayadii nebi ayuub markuu rabbigii u dhawaaqay yaa allah addoonnimo dhab aan u muujiyey maha awliye allahi adeeg ama aw hebelow bal ambiyada ilahay kitaabka ilahi haddaad soo saarto waxaad arkaysaa rabbanaa rabbanaa insa jeer bay qur-aan kusoo noqnoqoto ambiyada ilaahay rabbigoodun bay u dhawaaqi jireen laakiin aw hebelow may odhan jirin sidoo kale atbaacdoodu nebigow iyo yaa nebiy allah may odhan jirine yaa allah marka ducada iyo baryada iyo cibaadada ilahay bay u baraxtiri jireen waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey nebi ciise addoonnimo in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayh wajacalnaahu maalan libani israa'iil ma ahaanin nebi ciise ilaa cabdun addoon mooyaane ancamnaa calayh anu u nicmaynay oo nubuwada iyo risaaladu waa min ajali nicam waxaa loogu nicmeeyey nubuwada iyo waxyiga laakiin waa addoon ee ma aha ilaahay waayo dee qaar baa waxa weeyaan isaga caabuday oo yidhi waa ilaahay laakiin rabbi waxa ui in huwa ilaa cabdun ancamna calayh waa addoon anu nubuwada ugu nicmaynay uun addoonnimo ma dhaafsana sidoo kale nabiyullaahi nuux waxa ilaahay ku ammaanay addoonnimo inahu kaana cabdan shakuura waxau ahaa addoon mahadnaq badan nebi nuux calayhi salaam idan haadihi alawsaaf waxay daliil u tahay in ilaahay ambiyadiisa iyo malaa'igtiisa sifadaa uu u doortay sifo ka wanaagsan oo qofku uu gaari karaa inaanay jirin idan haddaynu wanaag iyo sharaf rabno waa inaynu cubuudiyada xaqiijino aynu ka run sheegno oo aynu noqonno cibaadan lilah addoonnimaduna sheegashiya iddicaa ma ah waa inaad ilaahiyo rasuulkiisa uga dambayso awaamirtiiyo nawaahida oo halka ilaahay kaa doonaya aanu kaa waayin meesha uu kuu diideena aanu kugu arag addoonnimada dhabkii waa taa waana ku shaacirka xakiimka uu tilmaamaya markuu lahaa wmima zaadanii sharafan waciza dukuulii taxta qawlika ya cibaadii wmima zaadanii sharafan waciza wakitu biakhmusi aطau suraya dukuulii taxta qawlika ya cibaadii waan sayarta axmeda li nabiya yani waxa sharaf iyo cizo iyo wanaag ii kordhiya ayaa u lahaa oo aan kuma dhowaaday cirka inaan gaadho waxa weeyaan faan iyo farxad darteed soo gelidda aan soo hoos galay odhaahdaada aad tidhi rabbigayow yaa cibaadii addoommadaydiyo yacni inaan ahay waaxid mid ka mida addoommadaada intaasaa sharaf iigu filan nebi muxamedna aad rasuul iiga dhigtay sal allahu calayhi wasalam waayo ilaahay marka uu dhawaaqaya addoommadiisa yaa cibaadii fattaquun qul yaa cibaadiya aladiina aamanuu ittaquu rabbakum qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu laa taqnaquu min raxmat illah yacni inta badan dee addoommadiisa ilahay wuxuu gu dhawaaqa yaa cibaadi addoommahaygiyo waana idaafatu tashriif yacni sharaf inuu ilaahay addoommadiisa laftiisa u nisbeeyo u idaafeeyo waayo addoonnimadu waa sharaf iyo ciza idan haddii cubuudiyadu ay qiimahaa leedahay iyo sharaftaas camalka wanaagsanina uu yahay min muqtadayaati aliimaani wa tamaraatih cibaadada iyo camalkaa saalix uu yahay midhaha iimaanka laga goosto yacni waxaad arkaysaa musxafka qur-aanka haddaad u fiirsata in fara badan in ilaahay uu isku xidhiidhiyo ay lamaano yihiin aamanuu wa camiluu saalixaat imisaad qur-aanka ku aragtay ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat waayo camalka wanaagsani waa markhaatiga iimaanka saadiqa ah sida xasan albasri laga wariyo laysa aliimaanu bitamani wala bitaxalli walakin maa waqara fi lqalb wasadaqahu alcamal iimaanku wax layska ididiisho oo layska tamaniyo ama laysku qurxiyo ma aha laakiin waa wax qalbiga dega ictiqaadkiisu wasadaqahu alcamal camalka saalixiina uu rumeeyo markhaati uu noqdo markaa in badan waxaad arkaysaa iimaankii iyo markhaatigiisii oo la xidhiidhiye aamanuu wacamiluu saalixaat waxaa ilaahay subxaanahu wa tacala u yihi ina aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay ay aamanuu biquluubihim quluubtooda ka rumeeyey rabbi iyo rasuulkiisaba iyo wax alla wixii la faray ee waajibka ay ku ahayd inay rumeeyaan wa camiluu saalixaat ee acmaasha wanaagsan sameeyey ay bijawaarixihim wa quluubihim yani waxa weeyaan jawaarixdooda iyo quluubtoodaba ka camal falay yahdiihim rabbuhum biiimaanihim kuwaas waxaa rabbigood ku hanuuninayaa iimaanka ay rumeeyeen sababtiisa ayuu rabbi ku hanuuninayaa fi dunya adduunyada waxa uu ku hanuuninayaa jidka toosan aakhirana wuxuu ku hanuuninayaa ariiqu ljanna ariiqa ay jannada u marayaan tajri min taxtihim alanhaar waxaana hoostooda qulqulaya oo yaacaya alanhaar webiyo ayaa rugmanaya togag ayaa waxa weeyaan bustaanada iyo beeraha janna ee ay gelayaan waxaa hoostooda qulqulaya webiyo biyo leh oo caana leh oo khamro leh oo waxa weeyaan malab leh waa nicmadiisa aakhiro fii jannaati naciim naciimo jannooyinkeeda ayaa sidaas ay ladnaantaha iyo barwaaqadaas ka helayaan waxaa kaloo rabbilaa ilayhi marjicukum jamiica wacd allahi xaqa inahu yabda'u lkhalqa uma yuciidu liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati bilqist waxa uu rabbilaaha ilaahay xaggiisaa dhammaantiin laydin celinayaa waana ballanqaadkii ilaahay uu yaboohe xaqa ahaa ilaahay abuurista khalqiga isagaa bilaabay haddana isagaa soo celin doona si uu kuwa iimaanka iyo camalka wanaagsan labadaa kulmiyey ugu abaalmariyo abaalmarin wanaagsan alimaamu sacdi fii tafsiiri aayadda suuratu yuunus markuu sharxaye uu fasirayey waxau yidhi ay jamacuu bayna aliimaan waxay kulmiyeen addoommada mu'miniinta abaalka wanaagsan helayaa iimaankii iyo walqiyaami bimuujibi wa muqtabaah iyo inay ku qumaan oo la yimaadaan iimaanku wuxuu waajibsanayey uu keensanayey oo min alacmaali asaalixa acmaasha wanaagsan ah almustamilati calaa acmaali alquluubi wa acmaali aljawaarix acmaasha wanaagsanoo koobsanaysa acmaashii qalbiga laga qabanayey iyo kuwii xubnaha laga qabanayeyba calaa wajhi ikhlaasi walmutaabaca una qabtay acmaashaas ikhlaas iyo mutaabaca waana labada shardi ee gadaal aynu ka sheegi doonno inay yihiin labada shardi ee camalku uu ku mudan karo wasfiga saalix inuu yahay haddii kale camal saalixaba ma aha haddii labada laga waayo ama midkood waxaa kaluu rabbi laha man camila saalixa min dakarin aw unsa wahuwa muumin falanuxiyanahu xayaatan ayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ruuxa wanaag sameeya ee lab ama dhadiga yani rag iyo dumarkuu doono ha noqdee qofka camal wanaagsan sameeya wahuwa mumin isagoo mumin ah ayuu camal wanaagsan sameeyey bimacnaa ruuxa laga helo labadaas sifo aliimaan walcamal saalix maxaa jawaabtiisa iyo abaalmarintiisu ay tahay wuxuu rabbi yidhi ruuxa caynkaa yeela falanuxyiyanahu xayaatan ayiba waxaanu adduunyada ku noolaysiin doonaa nolol wanaagsan hadda nolosha wanaagsan wadaadow hamoodin gawaari kala jiidan iyo guryo dhaadheer iyo doolarka iyo diinaarka aad kala rogto waayo taa haddaad ku fasirato dee gaalada ayaabad moodi iyagu inay noloshii wanaagsaneed hayaan waayo cidka gawaari iyo guryo iyo adduun iyo maal iyo doolar badani maba jirto marka maadaama aanay waxa weeyaan dee gaalada iyo mujrimiinta kuwa ilaah iyo rasuulkiisa beeniyey kuwaaba cid ka adduunye badan aanay jirin idan xayaatada ayibkee wanaagsan ee halkan lagu sheegay awalan horta marka ugu horaysa way ka ballaaran tahay nolol adduunyo waxaa loo jeedaa waa raaxatu lqalb wa tumaniinatu nafs nolol wanaagga waxa ugu horeeya qalbiga iyo nafta qofku inuu ka dego ka raaxay somaydaan arag gaalada iyagoo nooc waloo adduunyo haysta baa laga yaaba haddana qofku irbad waaliya inuu isku mudo ama inuu isa soo daldaluu waxa weyaan dabaqa ugu sarreeyaba iska soo tuuro maxaa ka maqan adduunya wax walba waa haysta haddana wuxuu odhanayaa noloshiibaan afkaran waayo naftiisaba waa ka takhallusaya waayo waxa ka maqan xayaatuliimaan xayaatadii iimaanka qalbiga iyo niyadda iyo nafta ayaanu ka deganayn halka laga dego ee laga nasto ee laga raaxaystaana maaha cuntada in la cabitaankan waa qalbiga iyo nafta nafta haddaanad ka deganayn nafsiya qalbi ahaan haddaanad u deganayn oonad u xakiloonayn cuntada ugu macaani kuu dhandhami mayso hurdana waxaa laga yaabaa laba indhood inaana isu geyn idan waxaad tidhaahdaa markaa alxayaatu ayiba waa tumaaniinada nafta muuminku ay ku xasilayso ilaahay xuskiisa waaladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub ilaahay subxaanah xusgiisa iyo dikrigiisa iyo aacadiisa ayaa muminiinta quluubtooda ay ku xasishaa walidaalik ayaa salafku iyo dadkii wanaagsanaaye hore iyagoona adduun badan hayn oo laga yaabo saddexda wakti inaanay wax wada helin oo laga yaabo gaasha inay hayso bal aynu odhan karna khayru khalqi illaah nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida gurigiisa gaasha ay ka soo saarto markaasuu abubakar iyo cumar la kulmay markaasuu yidhi war saacaddan maydaan soo bixi jirine goortan maxaa idin soo saaray markaasay yidhahdeen gaasho yaa rasuul allah markaasuu yidhi wallaahi anna waxay soo saaray alladii akhrajakumaa wallaahi labadiinna waxa idin soo saaray ayaa anay soo saaray markaasuu yidhi inakeena oo nin ansaariya uu martigeliyey ashaahid yacni dadkii hore oo imaamkoodu ahaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoon adduun badan hayn baa haddana nafsiyan waxay u ahaayeen dadka ugu raaxada iyo deganaanta badan limaada waayo iimaanka ayaa qalbigooda buuxiyey qofka iimaanka helay faqad wajada kulla shay wax walba uu helay qofka iimaanka waaye faqad faqada kulla shay wax walba uu waaye haddii iimaanku qalbigaaga ka maqan yahay wax alle wax ku qaboojin karoo ku dejin karaa ma jiro bal waaqiceenna iyo bulshadeenna u fiirso qofka bilaa cibaadadeedii aan camalka saalixa ah wax kasta hadduu haysto shay kasta hadduu gacanta ku hayo haddana waxaad arkaysaa isagoo wareersan oo iska hor iyo daba noqonaya oo jiha uu socdayo meel ka socda aan garanay maxaa ugu wacan taxayurka iyo wareerka iyo waallida waayo waxaan qalbigiisu ku xasilin oo aanu ku deganayn iimaaniyo camal saalixa marka waxa uu waayey aqlaa maa yamlikuhu linsaan insaanku hanti uu helo kii ugu qiimo badnayd ayuu waayey waa iimaankii camalka saalixa idan alxayaatu ayiba awalan waa tumaaniinatu nafs waanatuu sheikhul islaamu lahaa waa jannat dunya adduunyada jannay leedahay baa uu yidhi qofka aan gelinta aakhire aan u gelay jannada adduunyada waa maxay waa tumaaniinada nafta iyo qalbigu iimaanka iyo taacada iyo cibaadada macaankeeda intay dhandhamiyaan ay ku xasilayaan ee ay ku deganaanayaan sidoo kale yani wax mancinayaa ma jiro qofka inuu ilaahay arsaaqadii adduunyadana u ballaarinayo waman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib laakiin laysa bidaruura wax daruur ahaan uga laazimaya maaha iimaanka inaad adduunyo badan hesho ilahay waa ku siin karaa laakiin iimaanka bidaruura waxa uga laazimaya in qalbiga iyo nafta muuminku ay ku xasilayso walow hanti adduunyayaanu haysanba siyarkii iyo taariikhdii salafka haddaa dib u eegtana taasi waa kaaga caddaanaysa waxau rabbi yidhi walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxaananu ku abaalmarinaynaa ajrigooda iyo abaalkooda waxaanu ku siinaynaa camalkii ugu wanaagsanaa ay samaynayeen oo ah maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bani aadam arag qalbi bani aadamna aan ku soo dhici karayn dheg bani aadamna aanay maqalba taas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ugu nicmaynaya wa caaan hayra majduud caiyad iyo hibo rabbaaniyon marnaba ka go-ayn wcsaluu rabbilaha in allaha yudkhilu ladiina aamanuu wacamiluu saalixaat jannaatin tajri min taxtiha alanhaar ilaahay addoommadiisa muuminiinta ah ee iimaanka iyo camalka saalixa a kulmiyey waxa uu gelinayaa beero iyo basaatiin webiyadaa jannadu ay hoos qulqulayaan wacsaluu rabbilaha fabashirhum bicadaabin aliim ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat lahum ajrun hayru mamnuun kuwa gaalada ah waxaad ugu bishaaraysaa cadaab xanuujiya laakiin kuwa muuminiinta ee iimaanka iyo camalka wanaagsan iimaanka iyo camalka saalixa iyagu kulmiyey kuwaasi waxa ay leeyihiin ajrun hayru mamnuun abaalmarin wanaagsan oon ka go-ayn waa barwaaqada aakhiro iyo labnaanta jannada taalla wacsaluu rabbilah walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat waxaa ilaahay ku dhaartay xilliga iyo zamanka oo maxalka afcaasha iyo aqwaasha addoommadu ay dhacayaan ah marka yacni xilligaasaan ku dhaaranayaaye dadkii way khasaareen dhammaantood kuwa afar tilmaamood laga heli mooyaane maxaa afarta tilmaamood ka mid a ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat kuwa iimaanka iyo camalka saalixa jamciyey waxaa cabdiraxmaan naasir asacdi fii tafsiirihi taysiir lkariim almanaan uu ku lahaa waalcamalu saalix wahada shaamilu liafcaali alkhayri kulliha alظaahirati walbaatina almutacaliqati bixaqi illahi wa xaqi cibaadih alwaajibati walmustaxaba yacni camalkaa wanaagsan ee iimaanka la socdaa waxa uu koobsanayaa afcaasha khayrkao dhan teeda muuqata iyo ta qarsoonba ta la xidhiidha ilaahay xaqiisa iyo ta xuquuqda addoommada la xidhiidha labadaba yacni khayr oo dhan samayntiisa ama ha noqdo khayr nafcigiisu uu gudbayo u tallaabaya addoommada ama ha noqdo xuquuqda ilaahay oo addoonkii uu guto oo cibaadadii iyo camalkii saalixa ahaa ha noqoto cibaadaadka waajibka ama kuwa sunnaha ah khayr oo dhan buu kulmisanayaa wa camilu saalixaat رؤوس الأعمال نسينا تلماني وما ورد في صحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان يعني أعماش الرؤوس وبعثات يقول لك قويه وحويه مبانيداس إسلام كل سنة حديث ابن عمر كسوها رورتي وتوحيد كمرك لغي مادو يا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو acmaashii waaweyneyda lala imanayay sida salaada iyo zakada iyo xajka iyo soomka marka ru'uusul acmaal iyo asaasku waa kuwaas acmaashii kale oo dhanna waa soo gudagelayaan intaa haddaan kaga gudbo yacni camalka saalixa iyo cibaadada iyo ahamiyadda ay leeyihiin iyo sida ay sannada sabab ugu noqonayaan waxaan raacinaynaa qodobka kale ah almudaawamatu cala alcamali asaalix camalka wanaagsan ama qalbiga ha laga qabto ama xubnaha laga qabto ama lisaanka iyo carabka ha laga qabto intaaba waa laga shaqeeya oo acmaal baa jirta acmaal lquluub sida khashyadii cabsidii rajadii waxaweye alinaaba maxabadii yani waa acmaal lquluub ikhlaaskii ilaahi subxaanahu watacaala loo baraxtiro niyada la wanaajiyo marka acmaasha ama ha noqoto kuwa quluubta laga qabanayo ama ha noqoto acmaasha jawaarixda laga qabanayo daahirka salaadii soomkii zakadii xajkii ama ha noqoto acmaasha lisaanka iyo carabka laga qabto qiraa'adii qur'aanka dikrigii iyo waxyaabihi la midka ahaa yacni meel kasta ha laga qabtee camal wanaagsan waxa waajiba in la daa'imo la joogteeyo oo aanu qofku marna samayn marna ka tegin waayo rabbi waxa uu lahaa kama yani kitaabka qur'aanka ilaahi subxaanahu watacaala aayad qur'aana waxa uu ku leeyahay isagoo nebi moxamed khayru khalqi illaah amraya wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow rabbigaa caabud ilaa intay geeridu kaaga imanayso alyaqiinu lmowt yani sidii suufiyada ma aha in la yidhaha yaqiintu waa derajo la gaaro qofka salaad iyo soomkuba ka dhaco oo la yidhaahdo qofku markaa waasil baa la yidhaaho derajadiibuu gaadhay ay takaaliiftiiba ka dhacayso nebi moxamed ayaa derajadaa gaari lahaa hadday cidi gaadhayso yaqiintani waa almowt sidii nebigu sal alay wasalam saxaabigii dhinta ugu lahaa waxaan filayaa inuu ahaa cusmaan ibn madcuun ama hada faqad jaahu lyaqiin ninkan waxa weeyaan yaqiintii baa u timid ay faqad maat marka yaqiintu waa bimacna almowt xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow ilaa intaad ka dhimanayso rabbigaa caabud cibaadadu ma dhacdo marka وفي الصحيحين من حديث عائشة إن النبي إذا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فعن النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه wuxuu camal ugu jecel yahay ka la joogteeye la daa'imo haba yaraadee waxaa kaloo rasuulku laha sal allahu alayhi wasalam kamaa fii muslim min xadiisi caaisha waxay lahayd kaana rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam idaa camila camalan asbata wuxuu nebigu ahaa mid hadduu camal sameeyo suga yacni camal nebigu hadduu sameeyo waa sugi jiray kamuu tegi jirin walidalika nebigu sal lay slam xadiiskii kale muxuu ku laha yaa cabd allah laa takun mila fulan kaana yaquumu leyla fatara yaa cabdallah ha noqon hebel oo kale habeenkuu kici jiro waa isaga tegey yani nebigu hadalkaa wuxuu usoo arooriyey calaa sabiili dami lalmas yani ceebeyn la ceebeynayo qofku camal iyo khayr intuu bilaabo haddana inuu ka tago idan laabudda min almudaawamati cala alacmaali asaalixa qodobka aynu muxaadaradeena ku gabagabaynaynaa waxa uu yahay ee saddexaad mataa yakuunu alcamalu saalixa haddaba camalkii goormaa uu noqon karaa camal saalix oo la odhan karaa waa camilu saalixaat cibaadadii cibaado maqbuula cinda allah goormay noqon kartaa idaa tawafara fiiha shardaani asaasiyaan huma alikhlaasu walmutaabaca laba shardi oo asaasiya cibaadada marka laga helo iyo camalku ayuu noqon karaa camal saalix oo wanaagsan oo ilaahay aqbalo labada shardi waxa weeyi alikhlaas in ilaahay dartii camalka loo qabto iyo almutaabaca in camalkan nebiga loo daba fadhiisto isaga lagaga daydo laakiinse yani shay bidcaah ama diinta lagu soo kordhiyo muxdat ah inaanu ahayn marka shardiga koobaad waa ikhlaasu niya niyadu waa laba niyat lcamal wa niyat lmacmuuli lah yani niyada camalka laftiisa loo shardinaayo iyo niyat lmacmuuli lah ka loo camal falayo la caabudayo waa rabbi e niyada loo barax tirayo marka niyat lcamal iyadu waxa weeyi hiy alqasdu lilcamali taqaruba ila allahi wa alaban limardaat niyada camalka waa qasadka camalka mucayanka a loo qastaayo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo ribaha iyo raalli anshaana isaga lagaga doonayo ما هي الفارقة بين العادة والعبادة نيضا عمل وافق الأسعار انت عادة عبادة ومثلا كالغسل مثلا ما إلى شبه قفت جمرك باقة قالوا إنه عاير شركيسة قبول شليه إنه نظافة هامن ما يرميه iyo inay maydigiisani uu cibaado yahay oo xadadkii weynaaba uu doonaya inuu iska zuuliya alxadatu alakbar oo janaabo uu qabo dee labadaba way noqon kartaa hadda maydhigii waa maydhi uuna xagga suur ahaan waa isku mida waa isku eegye laakiin waxaa kala farqinaya xaqiiqa ahaan waa niyada oo markaad u niyooto rafcu alxadath alakbar inaad xadadka weyn iska kor qaado dee maydhigaadaasi waa maxay waa cibaado ila waa tahaaradii laakiin markaad ayaru intaas soo kululaatay aad isleedahay isqabooji dee maydhigaadaasi waa caado ee cibaado ma ah labada waxa kala saarayaana waa niyada sidoo kale salaad markaad tukanayso ma duhurba ma casarba ma faralba ma sunna soo markaad soomayso ma sunna ma faralba almuhim yani acmaasha mucayanka ee aad la mubaasharoonayso aad qabanayso yani qasadka aad u qastaysa camalka adoo ilaahay ribaiyo raallaansha kaga doonaya taa waxaa laydhaha waa niyat lcamal waana ta inta badan fuqahadu ay ka cabiraan markay shuruud lcamal ay tirinayaan ama shuruud salaa anniya ay ugu horreysiiyaan yani qofkii inuu camalkii horta niyoodo oo haddii unu niyoon dee camalkaasi uma jiraba waayo inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku ansaxaysaa un dee niyooyin maxalkeeduna waa qalbiga yani niyada maxalkeedu waa qalbiga oo halka camalka looga qastay laga niyoodaa waa qalbiga maaha afka iyo lisaanka watalafudu biha bidca in niyada lagu dhawaaqa laakiin waa bidco oo usalli farda salaati duhri arbaca ragcaatin muqtadiyan waxaasoo dhan inaad firiso waa shay bidcaa waayo inay salaad tahay inay duhur tahay inay afar ragca tahay waxaasoo tafaasiila aduu qalbigaada ku hayso ilaahayna waa ogi laakiin oo qalbigunbaad ka niyoonaysa waxa keliya ku dhawaaqaysa waa allahu akbar waana intii nebigu uu baray xadiidkii almusiiu salaat idaa qumta ila salaati fakabir waayo dee nebigu waa beri laha hadday sunno tahay inuu salaada iyo ragcaadkeeda iyo tiradeeda iyo waktigeeda uu sheego laakiin waa shay bidca taasi markaa waxaa la yidhaha waa niyat lcamal laakiin taynu u jeedno waa niyat lmacmuuli lah in niyada rabbi loo baraxtiro waay alatii yucabiru canha culamaau suluuk bilikhlaas culimada markaa suluuga iyo taskiyada iyo akhlaaqda ka hadla waxa weeye waata ay ka cabiraan alikhlaas niyat lmacmuuli lah in ilaahay camalka loo baraxtiro oo cid kale aanay la wadaagin ikhlaaska markaa tacaariif badan baa lagu tacriifiya waxaa ka mid ah tajriidu qasdi taqarubi ila allahi caza wajal can jamiici shawaaic yani qofku qurbada uu ilaahay ula qastaayo camalkan inuu rabbi ugu dhowaado waa inuu ka dhartiro ka sifeeyo waxyaabaha barxa oo dhan shawaaibta oo dhan waa inuu ka ilaaliyo waxaa kaloo lagu tacriifiyey ifraad illahi caza wajala bilqasdi fi aacaat cibaadaadka iyo aacaadka aad u qastayso waa inaad ilahay u keli yeesho cid kale waa inaad waxba kaga doonayn waxa la yidhi waa anlaa tabtakiya bicamalika ciwadan siwa allah inaanad camalkaaga ciwad iyo bedel aan alla ahayn inaad ku dalbin haddaad camalkaaga cid kaleba wax kaga dalabto shirki baad ku dhacday ikhlaaskiina waa kaa dhaawacmay waayo cibaadadiiyo camalka yaad wax kaga doonaysa ma ha lagu ammaanaad leedahay ma ha lagu maqlo ma waxa lagugu siiyo yani cibaadada ilahay unba wax lagaga doonaa ikhlaasku waa kaas waxaa kaloo lagu tacriifiyey nisyaanu ru'yati alkhalqi bidawaami nadari ila alkhaaliq inaad ilowdo ru'yada iyo daymada makhluuqa adoo si joogtaa ilaahay u eegaya bimacnaa yani intaad makhluuq iska eegayso muxuu koodhan maku eegaya maku arkaya maku maqlaya yani inaku makhluuq baynu iska eegna marka makhluuqaadka intaad iska eegayso ilaahay iska eeg oo waxaad tidhaahdaa camalkaaga ilaahay ma u baraxtirtay mise cid kale aad la wadaajisay si wanaagsan oo xaqii ilaahay ma u gudatay mise waad ka gaabisoo gabodfal baad ku dhacday ilaaha khaaliqaa eeg makhluuqaha eegi iska ilow makhluuqaad waayo laa yuqadimuun walaa yuakhiruun kumana hormarin karaan kumana digdegi karaan waxaa kaloo la yidhaha alikhlaasu faqdu ru'yati likhlaas faina man shahada fi ikhlaasihi ikhlaasa faqad ixtaaja ikhlaasahu ilaa ikhlaas waxa ikhlaasku uu yahay inaanad ikhlaaskaaga arkin haddaad isku aragtood naftaada u camirto taa wallahi mukhlis maana daraja uula waxa weyn ikhlaaskaagiiba ikhlaas kale u baahday marka ikhlaaskaaga inaanad arag ood mar walba naftaada tuhunto oo tidhaahdo wallahi weli gaadis baatayaankaagii maad gaadhin laakiin ikhlaaskaagu inaanu kuu muuqan iyo camalkaagu haddaad camalkaaga iyo ikhlaaskaaga dib u daymooto adaan camalkaagii dib isaga cuno isaga baabi'iyey sahl ibn cabdillaah wuxuu lahaa laysa cala nafsi shayun ashaqu min alikhlaas liannahu laysa laha fiihi nasiib nafta wax kaga culusi ma jira ikhlaas waayo nasiib iyo dheef baanay kulahayn yani naftaada jeer waxay jecesha shayga inay wax ku yeelato laakiin waxaa qeybkii laga qariyey layidha aakhiraha wax lagugu siinaya dee inta badan nafaha way ku culus tahay ila man wafaqahu allah waxaan sufyaan usawrina lahaa maa caalajtu shay-an ashadda calaya min niyatii liannaha tataqallabu calay weligay ma rogrogin oo iskuma dayin oo ma samayn wax igaga culays badan niyadayda hagaajinteeda iyo ikhlaaskeeda waayo liannaha tataqallabu calay kolba way isku keerobaysa waxaa laga yaabaa maanta inaad ikhlaas samayso berri toolana way kaa dhaawacmo yuusuf ibn xusein araazi waxaa isnagu yidhi acazu shayin fi dunya alihlaas acazu shayin fi dunya alikhlaas waxaa adduunyada ugu qaalisan ee la helaa waa ikhlaas wakama ijtahida fi isqaat riyaai can qalbi wakaanahu yanbutu fiihi calaa lawnin aakhar wuxuu yidhi in misaan ku dadaalayaa istuska iyo riyaad iyo sumcada inaan qalbigayga ka zuuliyo haddana waxaad moodaa kolba inuu midab kale igu imanayo oo jia kale uu kaaga imanayo waayo riyaagu waa noocyo badan yihi yani ikhlaas ayaa laga yaabaa inuu kuugu muuqdo isagoo riyaa ah oo dan kale ku jirto ikhlaaska markaa haddaynu intaa ku dhaafna aqwaasha bacdu ahli ilcilm aayaad iyo nusuus badan baa ku timid cala sabiili ikhtisaar ilaahay waxau yihi wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin dadka lama amrin ilaa ilahay inay caabudaan mooyaane daacadiiyo cibaadada iyagoo u barax tiraya alaa lilahi diin lkhaalis daacada baraxa tiran ee wax kale lagu darin rabbi baa iska leh bal ilaha facbud wakun min ashaakiriin waxaa kaloo asal u ah sunnada taxqiiqu likhlaas xadiisu cumara fi saxiixayn inama alacmaalu binniyaat waxau nebigu yidhi acmaashu ay inamaa sixatu alacmaal acmaashu waxay ku ansaxaysaa uun niyooyinka wanaagsan wa inamaa likulli imri'in maa nawaa ruux walbana wuxuu niyoodun buu leeyihi faman kaanat hijratuhu ila allahi wa rasuulih qofka hijradiisu ay ahaatay ilaah iyo rasuulkiisa niyatan wa qasdaa xagga niyada iyo qasadka fahijratuhu ila allahi wa rasuulih hijradiisu waa ilaah iyo rasuulkiisa uun ay ajran wa sawaaba xagga abaalmarinta iyo ajriga waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atin yankixuha laakiin qofka hijradiisu ay ahaatay adduunye aad soo shaqaysatid ama haweene aad soo guursato fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waa waxa uu hijrooday nabigu sal allahu alayhi wasalama fi hada alxadiis alqayim markuu tilmaamay acmaashu waxay ku ansaxdaa niyo khaalisa inay tahay oo keliya oo uu sheegay nebigu ruux walba wuxuu niyooday inuu helayo oo bimacnaa abaalmarinta iyo sawaabka qofku uu helayaa waxay ku salaysan tahay calaa xasabi niyatih qof walba niyadiisu siday ahayd kaa nebigu markuu tilmaamay ayaa nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa mucallimu hadihi lumma ummadan mucallimkeedii buu ahaa waxaanu inta badan nebigu ku dadaalaa inuu ummadda tusaale ugu soo qaato waxa fahamkooda u dhow ee ay garan karayaan waxau nebigu markaa soo qaatay laba tusaale liyuqaasa calayhi jamiic lumuur si arrimaha kaleo dhan looga qiyaas qaato arrinka koobaad wuxuu tusaale ugu soo qaatay qofka niyadiisa mukhlis ah lilah oo qofka ilaahay iyo rasuulkiisa u hijrooday dee abaalkiisa ilaahay buu ku leeyihi wa mihaalun lilikhlaas misaalka cadamu likhlaas ikhlaas daradana wuxuu usoo qaatay qofka u hijrooday ee maka uga tegay ila almadiina ama camal kaleba u sameeyey ligayr illah marka misaalka wuxuu usoo qaatay in acmaasha kalena looga qiyaas qaato marka waxa u yihi qofka hijradiisu ay ahayd adduunyo iyo haweenay soo guurso fa hijratu ilaa maa haajara ilayh hijradiisu waa waxa uu hijrooday yacni mar labaad lama soo celin sidii kii hore loo soo celiyey waayo waa likhistatiha maadaama wax liito oo yani xaqiran uu yahay lama soo celino waxa la yidhuun wuxuu u hijrooduu leeyahy ilaa maa haajara ilayh bimacnaa waa adduunyadaasuu leeyahay aakhirana nasiib kuma leh camal markaa ikhlaas darro la aqbalayaa ma jiro nabiguna sala allahu calayhi wasalam in fara badan ayaa axaadiistiisa uu ku tilmaamay ahamiyat likhlaas waxaana inoogu filan ana alacmaala inamaa tatafadalu binniyaat waxa acmaashu ay ku kala fadli badantaa oy ku kala wanaagsan tahay uun niyada waayo waxaa laga yaabaa laba qof oo safkaa hore ku wada jira oo hadda salaadii wada tukaday ayaa suura ahaanna waa isku mid xagga mandarka iyo yani muuqaalka guud waa isaga mid oo mid walba salaadii wuu tukaday wa bayna salaatayhima kamaa bayna asamaai waalard labadooda salaadoodna waxaa laga yaabaa inay u dhaxayso inta cirkiya dhulka udhaxaysa bisababi maada bisabab waxaynaanina ku arkayn bimaa qaama fi lqalb waxa qalbiga ku qumay ayay ku kala duwanaayeen oo nina niyadiisu waxay ahayd khaalisatan liwajhi illah midna waxaba laga yaabaa dukaankii inuu ka shaqaynayay meesha kalfooftiiiyo shirkiisa unbaa taagnaa laakiin qalbigiisaba wuu maqnaa midna qalbigiisu ilaahay buu la xidhiidhsanaayo adduunyada ma joogin jasadkiisunbaa safka ku jiray laakiin niyadiisu birabbi alcaalamiin ayay ku xidhnayd oo ilaahay buu la munaajoonayay labadaas dee waa kaasiyo kala dheeri rag waa kala tegeen marka waxaa lagu kala tegeyna waa biniyaat walidaalika ayaa bacdu salaf waxay yidhaahdeen رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية يعني عمل وين فربضنا والنية أي كدك تبربر يا بابا يعني النية حمد النية ساسكة أي عمل وين بربر يا بابا كدك في بركة الآن في حديث يواب قرانة أبو هريرة في مسلم أول من تسعر بهم النار ثلاث وعن نار تلقوه العين يا لقوه يوم القيامة صدح نبوضوه الرئيس saddexda min acmaal waaweyn bay sameeyey min mujaahid buu ahaa soo dhintay intuu soo jihaaday naftiisii soo waayey min wuxuu ahaa nin maalqabeenoo maalkiisa bari iyo galbeedba ku bixiyey min wuxuu ahaa qaari'u lqur'aan qur-aanka akriyey dadkana u akriyey maxay naar ku galeen camalka in lagu badbaadaabay ahayde ikhlaas bay waayeen xadiidka waa garanaysaan mid walba marka nicmadiisii la qirsiiyo ee uu yidhaahdo dartaadaan u sameeya ilaahay kulaha kadabta been baad sheegtay ka wax bixinaya wuxuu yidhi waxaad u bixisa liyuqaala laka jawaab faqad qiil ka qaarigaa waxa wuxuu yidhi waxaad u akrida liyuqaala laka qaari faqad qiil ka dhintay waxa yidhi waxaad u dhimata liyuqaala laka jari faqad qiil intiiba waa lagu soo yidhi mid walba mid wax u bixiyey ha lagu yidhahdo deeq mid u dagaalamo u dhinta ha lagu yidhahdo waa soomajees waa gees mid waxa weeye qur-aan u akriyo ha lagu yidhahdo waa qaari lqur'aan markuu akriyo ma aragteen yacni mid walba yacni hadaf dunyaa ayuu u niyooday ee ilaahay uma baraxtirin camalkiisa marka camal weyn dee jihaad qira'at lqur'aan infaaq lamwaal waa acmaal waaweyn laakiin maxaa baabi'iyey ikhlaas la'aan oo ay naar ku galeen fara badanaa camal yar oo niyadu ay weynayso waxaa laga yaabaa camalan buurayn oon badnayn ayaa niyada wanaagsani ay barakadeeda buur kaga dhigan oo ay weyneynayso qofka niyada wanaagsani isagoon camalkii la mubaasharoon ayaa ajarkii caamilkoo kale uu heli karaa بسبب النية الصالحة وحيل أولى سبحانه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله واستوحى ويان أبح إلهي رسول في سيسبه هجرونيا فبدأت يسبون هذا في سنة يبهل نحن وضبع جيريد أي كسيها شو هذا هل كوسع لي يسبون قاري الله إله كافي لك ومدعن أبالي أجري لك مقبل أبالي في سوق على الله كما يعمل لماذا waayo niyo wanaagsan buu ku socday kaasa ajriya abaalka uu ku muto xadiidkii kale nabigu sal allahu alayh wasalam waxa uu lahaa markii qaswadii tabuuk ee aad iyo aad ka u rafaadka badnayd nabi maxamed iyo asxaabtiisa ay u baxeen muxuu saxaabada ku yidhi nabigu ina bilmadiinati larijaal ma sirtum sayran walaa qatactum waadiya ila kanuu macakum xabasahum alcudur madiine waxaa kaga timaadeen rag aydaan socod soconin fogna aydaan ka tallaabsan oo aydaan ka gudbin ilaa abaalkiiyo ajriga aad ku mudateen socodkaa iyo safarkaa way idinla wadaageen waayo xabasahum alcudur waxa idinka reebay waa cudurdaar cudurdaar ayaa idinka reebay marka niyadoodii wanaagsanayd ayay ajarka iyo abaalka kula qaybsadeen iyagoo madiine fadhiya waayo haddaan cudurdaar ka reebin waxa weeyaan way raaci lahaayeenoo kamay hadheen alimaam cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu laha xadiidka cumar ibnu khadaab weynidiisa isagoo tilmaamaya من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث مثل كتاب قرية حديث أبو جور لجلالته وعظمته ويمديس وأبو عبيد لولا ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث حديث النبي كمشره حديث كأور بدن أو كفائدة بدن من هذا الحديث وأو كم من جوامع الأخبار أحاديث النبي جامعة قواعد كلها أمور دين ظاهرا وباطنا jamcisee kulmisay ayaa u ka mid yihi intaa haddaynu kaga baxno shardiga ikhlaaska oo muhiima waxaynu ugu yar dheeraanay ahamiyadda uu ikhlaasku leeyahay iyo baahidaynu maanta u qabno waayo waxaa laga yaabaa ruuxa muuminka ah dee salafkii ayaa arkaysaa siday uga caban jireen niyadooda isbedbedelka ay isbedbedelayso maxaad u malaynaysaa inakuun zaman ka noolna waxaa laga yaabaa inakuon camal fara badan ba lahayn inta yaraynu la nimaadnana inaanay ka nabadgelin istus iyo isnaqashiin laakiin ruuxa muwafaqa ah waa ka camalkiisa koobanee yar ka ilaashada yani mulaaxadat makhluuqiin kuna dadaala ikhlaaska inuu ilahay u baraxtiro shardiga labaad ee camalku saalix ku noqdaa waa almutaabaca in camalkan loo daba fadhiyo nebiga sala allahu calayhi wasalam nebigana lagaga dayanayo waxa uu rabbi yidhi waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilah wahuwa muxsin yaa ka diin wanaagsan ruuxa wejigiisa u hogaamiyey ilaahay subxaanah isagoo wanaag falayoo samaynaya islaamu lwajhi lilah huwa alikhlaas walixsaanu fiih waa almutaabaca saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiidka caaisha ay warinayso inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun qofka arrinka yagan isagaa waa arrinka diinta eh ku soo kordhiya waxaan ka mid ahayn wejigaa lagaga dhufanaya saaxiibkiisa wa fii lafdi muslim man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qofka camal sameeya aanaan amrin wejiga ayaa lagaga dhufanaya waa lagu celinaya hada alxadiid waxa weeyaan kasawaariikh almursala bal kasawaaciq yani sida darabka iyo waxa weeyaan gantaalaha ayaa ahlulbidaca uu madaxa uga garaacayaa hada alxadiid sababta uu uga garaacayaa madaxa waxay tahay mubtadicada hada alxadiid waxa uu nebigu tilmaamo waxba aanu ka soo reebin qof kastoo diinta ku soo kordhiyo waxaan daliil lahayn in qiyaamaha la odhanayo halkaad kala timid kula noqo aduu amaxa kala ku sheega maseygaa ku sheeg haddaad doonto bidcada aduu qayb qaybso oo axkaamulkamsa aduu xerka ku dareeri laakiin nebi maxamed ma kala saarin wa kullu bidcatin dalaal bidco weliba waa baadi magaca doonto aduu bix ibnu rajab alxambali waxa uu yani yidhi xawla xadiisi cumar wa caaisha xadiisu cumara miisaanu lilacmaali albaatina wa xadiisu caaishata miisaanu lilacmaali alzaahira xadiiska cumar waxa uu miisaan u yahay acmaasha baatilka ee ictiqaadka oo de xadiiska cumar waxaa lagu miisaamaya oo lagu salaynaya tasxiixu lictiqaad niyadaadi ilahay inay khaalis u noqoto xadiiska caaishina wuxuu miisaan u yahay lilacmaali alzaahira acmaasha muuqata in daahirkeedu waafaqo sunaha nabiga sal allahu alayh wasalam oo aan u khilaafin waxau rabbi ku lahaa fii kitaabihi alcaziiz aladi khalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala wa huwa alcaziizu algafuur rabbi waa allaha geerida iyo nolosha labadaba abuuray yuxyi wa yumi isagaa wax dila waxna nooleeya laakiin maxaa ilaahay u khalqay geerida iyo nolosha labadaba liyabluwakum ayukum axsanu camala si ilaahay idin imtixaamo kiina ugu camal wanaagsan laaxiduu macii hadihi alaaya bal ilaaheedo u fiirsada ilaahay muu odhan ayukum akharu camala laakiin waxa uu yidhi ayukum axsanu camala faalcibratu bilxusni laa bilkasra waxaa muctabarka ilaahay agtiisa qiimaha iyo miisaanka kalihi waa wanaag iyo camalku camal hufan oo la hufay oo la nadiifiyey inuu yahay laakiin farabadnaan ma ah camalka faraha badanla waxaaba laga yaabaa inaad noqoto caamilatu naasiba inaad iska soo daasho oonad wax midhaaba ka goosan oo aad ku dhacdo waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaan mansuura inaad noqotaa laga yaabo laakiin camalka xusniga iyo wanaagga ayaa muctabara ilaahayna ta u doonaya waa ka ayukum axsanu camala alfudayl ibnu ciyaad ayaa waxa uu yidhi sida uu ka soo rarayo alimaam cabdiraxmaan naasir asacdi fi tafsiirih wuxuu yidhi aayaddaas liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa uu ku xuseeyaa hadalka alimaam sacdi aayadda qur-aanka fi suurati yunus liyabluwakum ayukum axsanu camala waxa uu soo arooriyey hadalka fudayl ibnu ciyaad waxaanu yidhi waxa uu yidhi imaamkaasi ay akhlasuhu wa aswabu ka ugu khaalisan ee ugu sawaabsan qiila yaa abaa cali ma akhlasuhu wa aswabu waxa la yidhaha abuu cali ow waa fudayl ibnu ciyaad waa maxay akhlaskiisa iyo aswabkiisa faqaal dabeed waxa uu yidhi in alcamala ida kaana khaalisa walam yakun sawaaban lam yuqbal camalku hadduu yahay mid ilahay u barax tiran laakiin aan u sawaab ahayn lama aqbalo wa ida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal hadduu sawaab yahay sunnada nebiga waafaqsan laakiinse ilahay aan u barax tirnayna lama aqbalo xataa yakuuna khaalisan sawaaba ilaa camalku noqdo khaalisan sawaaban haddaba khaaliskiiyo sawaabku waa maxay asheekh cabdiraxmaan naasir asacdi ayaa fii tafsiirihi taana ku qeexaya waxa uu yidhi waalkhaalisu an yakuuna liwajhi illaah khaalisku waa inuu camalku u barax tiraado rabbi oon cid kale la wadaagin wasawaabu an yakuuna muttabican fiihi sharca wasunna sawaabkuna waa inuu ruuxu yani raacayo camalkaa uu qabanayo inuu ku raacayo kaga dayanayo sharciga iyo sunnada nebiga sal alay slam yacni camalku waa inuu waafaqsanaado sharcigii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo bidca maanta la bilowday ama furuun dhexe aanu ahayn isla markaa camalku isagoo sawaaba niyadaada iyo qalbigaaguna waa inay ilaahay u barax tiranto oo ujeeddo kale waa inaanad u samayn fa idaa maa tawafara haadaani shardaan haddaba labadaa shardi marka camalkii laga helo alikhlaas walmutaabaca ee ilaahay dartii aad u samayso nebi muxamedna aad kaga dayato markaasaa camalkaagu xaq u yeelan karaa in lagu sifeeyo annahu camalun saalix markaasaanu kaa badbaadin karaa naarta naciimka iyo barwaaqadana kuu sababi karaa khulaasada darsigeennuna intaasay ahayd inaynu fahamno camalka saalixa ah ee nicmo aynu ku mudan karno cadaabna aynu kaga badbaadi karnaa waa kii waa ka shuruuddaa oodsaday ihtimaamka iyo dadaalka inaynu ula nimaadnana laynaga rabo dawaam iyo joogtaynna ay waajib nagu tahay inaynu waxa weeyaan aynu daa'imno camalka xataa yaatiyana alyaqiin as'al allaha tacala an yuwaffiqana lima yuxibuhu wayardaah walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin